ismaaciil marka hore waa ku salaamayaa marka xiga maanta waxaanu qadanay shir jaraaid oo aanu kula wadaagayno ummadda soomaaliyeed horumarkii laga sameeyey xagga doorashooyinka dadban ee laba kun iyo lix iyo tobanka gaar ahaan dhismaha aqalka sare oo sida aanu kusoo saarnay jadwalka cusub aanu ku sheegnay in ugu dambeyn tobanka oktoobar la rajeynayo in la doorto ee aqalka sare xubnihiisii waxaana maanta musharaxiin laba iyo labaatan musharax markii ugu horreysay galabta soo gudbiyey dowlad goboleedka puntland ilaa hadda maamuladii kale ma ka haysaan waxaan la hadlay madaxweyneyaasha dowlad goboleedyaasha koonfur galbeed iyo galmudug sidoo kaleeto guddigeena dowlad jubbalandna waan la hadlay waxayna dhammaantood isheen madaxweyneyaashu ilaa iyo caawa inay si kama dambaysta usoo saari doonaan miisaska musharaxiinta oo ay uga harsan yihiin keliya ku dhawaaqida waxaa keliya iyana aan maarata ku dhiman arrimo farsamo shabeellahda xiriiraan oo aan hanaan gaara oo lagu doorto gudiyadooda musharaxiinta aqalka sare dowladda uga qeygeli lahayd sabab la xiriirta inaysan maamul goboleed weli lahayn iyo sidoo kale somaliland oo ayadana u baahan in hanaan gaara oo lagu doorto murashaxiintooda ka qeybgelayso aqalka sare ayadana u baahan in lasoo saaro weli nolosha aynan soo gaarsiin waan gartay marka ma ku kalsoon tihiin tobanka bisha oo laba maalmood naga xigaan oo shirkii madashuna uu dhici doono in aad heshaan ama dhammaystirtaan ugu yaraan in lagu dhawaaqo murashaxiinta u tartamaya aqalka sare hay rajo aada baa ka jirta hawsheeduna waa waan iska warhaynaa dadaalka faraha badan la ee yaallo ilaa iyo beri iyo saa dambo waxaa la hubaa inay soo dhamaystirmi doonaan dhammaan musharaxiinta afarta dowlad gobeel goboleed ee hadda maaragtay howlgalka ah oo shaqeeya kuwa aan lahayn sida somaliland iyo shabeelle dhexe iyo hiiraan waxaan filaynaa in hanaankii ay ku imaan lahaayeen naloo soo gudbiyo marka labadan taladooda ma waxaa loo gudbin doonaa madasha mise idinka laftigiinu talaa ku yeelan doontaan sababtoo a qaarkoodna way diideen tusaalehaan somalilan oo kale gebi ahaanba way qaadacday inay xubno soo xulato muranna wuxuu ka taagan yahay hiiraan oo kale cidda usoo xulaysa arrintaa dadaal baa ka jira oo beesha caalamka iyo madasha iyo eelaha dawladda ee siyaasadda waxaana aan rajeyneynaa in wadahadaladaas dadaalkaas ay kasoo baxaan xalkii arrintaas laga gaaraya jadwal baa dhowaan dejiseen caqabadahana labadan dabcan dhinacaad sheegaysa iminka qayb bay ka ahaayeen ma isleedahay jadwalkiinii sidiisiibuu ku soconayaayo tusaale ahaan iminka aqalka saad sheegtay tobanka bisha waa lasoo xuli doonaa saad adigu aad iminka dhegeystayaashii u sheegtay dadweynaha aqalka kalena saddex iyo laatan kala filay ma isleedahay jadwalkani waa mid shaqaynaya jadwalkaani aada buu u shaqaynayaa oo horumar ballaaran baa wuxuu ka jiraa xataa dhinaca soo xulida ergada oo in ka badan saddex dalool oo laba dalool goboladii aan maaragtay ka qeybgelayay doorashada oo xarumihii doorashada ay ka dhacaysay warbixinta aan ka helayno horumar aada u ballaaran baa ka jira doorashadana waktigeeda way ku dhacaysaa haddii dad qaar ay dib u dhacaan caadiyan waxay axdi doonaan waktigooda ay aada ay ku imaan ku imaan kari waayaan in ay doorashadooda u dib u dhacdo keliya laakiin waa in la helaa baarlamaan soomaaliyeed aqbalo shacbi soomaaliyeed iyo aqal sare waktigaa oo dadka soomaaliyeed u abuuray jawi iyo fursad ay ku helaan in la doorto madax cusub oo dalkooda aaminsan laba kun lix iyo toban